بسم الله الرحمن الرحيم آه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه waxaan aaminsanahay ee, in ayan suurtagal ahayn sida wax lagu wado waktigaa inay ku qarsoomi ka dhaho waana sababeynayaa sababta ugu horeysa waxa weeye guddiga xalinta khilaafaadka weli lama soo saarin soo saarinta guddigana wuxuu ku xiran yahay guddi musharaxiinta xukuumadda ilaa hadda madaxweynuhu waa dhammaaday waktigiisii hadda waa waa waa musharax marka musharax musharaxiinta kale wax ma qori karo waxaa la rabaa wixii wax loo dhan yahay oo la wadaago si cadaalad loo helo ee dad loo qaateyna oo dadku ay u wada istaagi karaan in laga dhigo guddiga marka guddiga ilaa hadda lama hayo haddaan lahaynna waxa weeye guddigaas mar walba waa la isku qabsadaa waana laga doodaa xukuumado badanna waxay isku dayeen in iyagu dad ay rabaan ay gashadaan si hadhow xildhibaanna ay rabaan loo soo saaro sanadkanna khilaafka eh, cirku isku shareeray xildhibaanada waana garan karaa in ay istaraatiijiyad ama qorshe siyaasadeed ay ka dambayso oo la rabo dadka in lagu reebo in lagu kala reebo aagga guddiga khilaafaadka sidaa daraaddiis aad bay u adkaanaysaa in guddiga khilaafaadka hadda lasoo wado in islamarkiiba la ogolaado waayo waxa weeye eh, madaxweyne waktigiisu waa ka dhammaaday waa musharax mar haddii baarlamaanka waktigiisu dhammaaday isna waktigiisu waa dhammaaday Eh, madaxweyne eh, cabdiweli maxamed galsuule ma uusan eh, sheegin inuu yahay musharax ma waxaa is leedahay hadalkii shalay uu qardho ka jeediyay ahaa in ay soo ceshadaan cabdikhadarkooda ma sidaas ayaad eh, dad badan ay u fahmeen laftigaada u fahantay inuu yahay musharax laaya dee waxaa layidhi kor waayeel waa wada indho waxa weeye en, eh, oraahda nina sibu udhigi karaa nina si kaluu udhigi karaa laakiin nuxurku isku mid bay noqon karaan marka waxaan qabaa madaxweynuhu waa sharaxan yahay wuxuuna musharax ku yahay xildhibaano badan oo baarlamaanka ku jiray ayuu diray wasiir la soo noqda xubnihiinii cambain wuxuu galay inuu gabdhaha yidhaahdo mataqaanaa doorkii gabdhaha hala keeno oo xataa uu gaaray heer uu yidhaahdo mataqaanaa ee en- en- en- en- isimada ee, muqadas maaha jiritaankoodu waxa weeye maaragtay en en gabdhaha waxooda haddaan meel la saarin haddee wax kala soconaya ma leh yacni arrimo eh, cagajugnayn iyo dhaar iyo mataqaanaa handadaad ah iyo eh, farsamooyin hoose oo socda dee magaaladii baanu joognaa waa la soconnaa waxaan khilaafaadka ah xoogooda asagay salka ku hayaan laysku haysto marka waxaan isleeyahay eh, jawi oo musharax wuu ku shaqaynayaa laakiin afka unbuusan ka dhicin waa gartay eh, eh, waxaa soo maray doorashooyin horey puntland ay usoo gashay eh, sida aad hore u sheegtana wuu jiraa khilaafka iyo qab- isqabqabsiga marka sharci ahaan eh, xilli maa loo baahan yahay in waxyaabahan eh, doorashada ku taxalluqa haddii aan lahayd guddiga xalinta khilaafaadka haddii aan lahayd guddiga doorashada loo baahan yahay in lasoo xulo ama miiska lasoo saaro laguna heshiiyo horta arrinta xildhibaanada dastuurku wuxuu qabaa waa in shan iyo afartan cisho ka hor ay soo baxaan xildhibaanada macnaheedu waxa weeye adcaful iimaan waa in laba bilood oo waktiga la haystaa dowladihii middan ka horreeyey waxay kow iyo soddonka ayaa la gabagabayn jiray barnaamijka shan iyo tobanka octoobar bay fariisan fariisan jireen kow iyo soddonkana waa lagu kala tegi jiray hadda shirkii wuu baaqday shan iyo tobanka een, baarlamaankii lama kala dirin si official ah Ee, dastuurka wuxuu qabaa waa in afartan iyo shan cisho gudahood yacni inta ka horeysa in la kala diraa marka haddee waxaan u jeednaa in sharcigii iyo wixii dadka dalka lagu maamulayo dhan inaan la la aan, aan la danaynayn laakiin ya xukun jeclaysi in farsamooyin iyo xeelado la doonayo mataqaanaa meesha lagu lagu sii joogo waxaasna wax laga fiican yahay waay Eh, waxaa sheegtay in muddo afartan iyo shan cisho ah dabcan marka hadda la eego eh, doorashada inta ka hartay eh, afartan iyo shan cisho aad bay uga yar tahay waxaa jirtay eh, damac horey eh, dad badan oo siyaasiyiin ay u qabeen ahaa in eh, madaxweynuhu rabo inuu muddo kororsi sameeyo Eh, haddii intaasoo dhan la waayay wakhtigiina uu weli gabaabsi yahay aana welina wax lasoo xulin saansaana ayn muuqan ma dhici kartaa inay timaado muddo kororsi anigu waxaan qabaa mabda-iyan horta dee wax suurtoobi kara maaha waayo mar bay dhacday markiina qiimo weyn bay noogu fadhiisatay boqolaal qof baa nagaga dhintay dadku maanta waa feejigoon yihiin waana baraarugsan yihiin xuquuqdoodana ma doonayaan in lagu dunto dastuuriga ah cid ay uga aabayeelayaan oo marti uga yihiinna male waxa weeye sharciga baa nin walba ka sarreeya dowladdu ka sarreeya dadweynuhu ka sarreeya madaxweynuhu ka sarreeyaa ninka shicirkaabuu ka sarreeyaa nin walba waxaa ka sarreeya sharciga guud ahaanna gebigeenba waxaynu ku wada joognaa u hogaansanaanta sharciga haddii kale sida loo kala xoog wenya loo kala adkaan lahaa marka waxaas wax shaqayn kara maaha laba kun iyo sideed iyo toban waxaa fiican xukuumaddu inay ixtiraamto dastuurka iyo qodobadiisa ayna waafajiso barnaamijka doorashada si loo helo doorasho xaqa oo xalaala oo waktigii lagu ballamay ay u dhacdo waa gartay marka maxaad is leedahay xalkuu noqon karaa yadda musharixiin badan ayaa kusoo qulqulaya deegaanada puntland oo olole aada u xoogan bay ka wadaan madaxweynihiina laftigiisa waxaa leedahay waa musharax welina wax lama soo dhisin xalka maxaad u aragtaa marka miiska laisugu yimaado si wax loo falanqeeyo horta dee annaga barnaamijka iyagan hadda oo puntland dastuur baanu leenahay qodobada dastuurkaana lagu kala bixi karaa inkastoo ay maqan tahay maxkamaddii dastuuriga oo dadka kala saaraysay haddana maxkamadda sare waa ku filan tahay wixii sharciya in loola laabto oo miiska sharciga la geeyo waxaa dhacay waddanka waxaa looga shaqeeyaa shuruuc iyo qawaaniin marka waxaan qabaa marjac kale oo waxaa jira oo ah marjaca golaha dhaqanka ama hoggaanka isimada iyagana wixii khilaafaad iyo safgaranwaa ka dhex dhaca iyaga ayaa hadda marjaciyad ah oo loola noqonaya marka waxaan qabaa way jiraan meelo loo cuskan karo oo loola laaban karo oo xal ka keeni kara laakiin dadka caadiga ah iyo xukuumadda midna uma taal xukuumadda waxaa u taal inay sharaf iyo karaamadii shalay loogu wareejiyey mas-uuliyadda inay la timaado oo waktiga dastuurka uu siinayo ay dhowrto oo baarlamaanka la kala diro oo guddiga xalinta khilaafaadka wakti hore lasoo saaro si loo arko hadday yihiin dad dawladdu ay wadatana la diido oo la yidhaahdo halkan kushubasha ka soo socota mana shaqaynayaan nimankan haddii ay yihiin dad xalaala oo loo qaateyna oo la yaqaan oo bulshada sharaf iyo karaamo kule sumcadna leh lasoo dhaweeyo laloola shaqeeyo marka arrimahaasoo dhan baa jira kulley uun waxay noqonaysaa maalmaha soo socda hadda tallaabada dawladdu ay qaado iyo siday u shaqayso unbay ku xiran tahay wixii laga yeeli karo arrintaa